Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe ku wareejisay qalab xafiiseed. Qalab xafiiseedyadan ayaa waxaa ka mid ah kuraas, miisas iyo waxyaabo kale. Wasiirka Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Hirshabelle xildhibaan Maxamed Faarax ayaa ka warbixiyey deeqdan iyo dadaalada ay wado wasaaradda.
maanta waxay noo tahay farxad kaloo gaara aad moodo maalmahan farxadahu inay isdabajoog noo yihiin alxamdulilah rabbilcaalamiin taasina allah ku mahadsan oo noo suurta geliyey inaan barnaamijkani aan fududayno ama aan hirgelinaba Een, waxaan halkan mahad uga jeednaa marka ugu horeysa allah subxaana wa tacaala oo na solansiiyey ama na garansiiyey inay maanta noqoto maalintii aan bixi lahayd miisadaha iyo maxaa la qalab xafiiseedyada ayaa ilaahay uga mahad celinaya tan kale waxaa mahad gaar iskale hay-adii ama hay-adihii gacanta weyn ka geystay in la sameeyo ama barnaamijka uu noqdo mid guuleysta oo kale ah hay-adda faw iyo siida oo sweden ka socota iyo maxaa la dhahaa sir foundation oo ayadana implementationka shaqo ku lahayd ama inay barnaamijkan hirgeliso waxaan ka mahad celinaynaa markaa in wixii maanta ayna soo gaareen innagana ilaahay idinkii aan maanta ku wareejinno iskaashatooyinkii lahaa ee xaqa u yeeshay inay qaataan ay naga guddoomaan kura- miisadihii ama qalab xafiiseedkii oo dhan ayadoo hor loo sii sheegay in hor loo qaatay maxaa la dhahaa ee, kombiyuutaro iyo taleefano iyo qalab xafiisyada kale ee, ugu dambeyn maxaa la dhahaa cagaftii ama cagafyadii iyo mootooyinkii aan daraad bixinay
xubno ka mid ah iskaashatooyinka beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe ee lagu wareejiyey deeqdan ayaa ka mahad celiyey.
waxaan leenahay eh, dowladda hirshabeelle oo madaxweynaha ugu sarreeyo ayaan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa dowladda federaalka wasaaradda beeraha federaalka wasaaradda beeraha isteedka eh, intaba aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa
marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa hay-adda een, Sweden iyo hay-adda FAO oo runtii eh, shanta iskaashato eh, maanta halkan lagu siinayo agabka runtii in badan garab taagan kuwaasoo u daba taagan in ay kordhiyaan wax soo saarka een, beeralayda dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan kuwa iskaashatooyinka ah Eh, aniga oo ku hadlaayo magaca iskaashatada nabadeen waxaan runtii ku faraxsanahay maanta in aan la guddoonno qalab xafiiseedkii noolagu talagalay in aan ku horumarino eh, iskaashatada beeralayda nabadeen Deeqdan ayaa door ka qaadanayso in beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe ay ku dhiiradaan wax soo saar hor leh oo dhanka beeraha ah maadaama ay heleen adeegyadii ay u baahnaayeen.